agaasimayaasha guud xildhibaanada maamulka koonfurdambe saxufiyiinta bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka guud ahaan walisig salaamay salaam qiimaha badan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacsalaan wali geeg sharaf iyo farxad gaara in ahaa in haflad laka sagootiyo wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka mudane saaqal subo waana lah ka dhawaayo wasiirka hadda maxamed cusmaan xaaji ana may leedahay kelmad kawaalada waana may leedahay hasiin ka dhawaaye anoo magaaga shaqaalaha dhamaantay oo ka hadlao way hasiin ka dhawaayeen qalbo furan galanyo furan iyo farxad intaas ku damba dhowr qodob iyo jeelintii aan haku cusa waxqabadkii wasiirkii hore ee wasaaradda ee hadda wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed wasaaraddan wali wasiirkii hore la magacaabay in labaatankii january lama kuntumii shanta iyadoo runtii wasiir ku-xigeen iyo wasiir shireediya la magacaabay markaas maanan lahayna xafiis shaqaalaan lahayna wasiirkii hore waxyaabaha aan ku horeeyo maylarayis aan ka xasuusta wali kuma dehaa in maylarayis ha ku bilaaway meel ebere xafiis injarna warqad injarna reference injarna wal markaasay tilakidayda injarna saas dartiyeena ku bilaaway in maylarayis shaqaala iyo runtii in diblankii harumihii caafimaadka hirinayay waana la xoojiyey mayland rice wala markaas shaqeeyey islamadeena mayland rice dadaalo badan iyo safar badan angali in gobolada iyo degmooyinka meesha leediya mayland rice magaalada baydhabo wala ka arga haytaan qof kas inta oo ku muuqda geeg haddii la aro wasaaradda caafimaadka waxqabadkii oo runtii uusu hogaamiyey wasiirkii hore wasaaradda mayland rice sheekh babler wali qaadaasa ilaa dhowr maalin runtii may kale kumada aha xilliyadii xaaladda degdega jartay shilladii shibabiyoodyadii mase daacunada jaran wasiirku wali nafsadiis riski geliyay mase mayland rice waqti badan geliyay in ummadonsa mas-uulku kuweeyay la badbaadi iyadoo halis badan hangali wali kale kuma taaytay in mayland rice deegaano badan oo hooyooyin runtii iyo mayland rice dhilaan badan oo koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka mas-uulku ku haytay laka badbaadiyey amase harumo badan waxyaabaha isbitaal may kuma dhe ilaa iyo afar isbitaal ilaa iyo soddon iyo dhowr xarumood oo runtii diblankii oo xarumaha hooyada iyo dhalaanka laga daryeelo weli kale kuma dheh isbitaal oo runtii gaar baahe langabi oo isbitaalka dhimarka la erow weli kuma dheh keed daawo oo mayland rice runtii oo wasaaradda caafimaadka iyo gee kalete way kuma dheh baawro gurmud ee goboladana deersan mayland rice magaalada baydhabo niyaalan ingusaa ka kordhi intaas markaan aan ku guduba way fursaddan ugu faa'iidaysafaday inaan hadho waaye wasiirkii cusubay ee wasaaradda hadda maxamed cusmaan xaaji usiina fursadda aan ku faa'iidaysada in aan era wasiirka cusub ha ka dhawaa ha ka dhawaa wasaaradda caafimaadka runtiina farxad gaara ningata in wasiir dhalinyara iyo wasiir ku-xigeen dhalinyara nasiiba mwalana iyadoo wasaaraddan baahanta intii hamiingigee lagu shaqeeyay hamiingigee markii lagu shaqeeyona mararka qaarshomaydn dhiyaasehan in oo safaro fog iyo mayland rice xaalada adag la gala saas dartiye muddadii yarayti mayland rice uuna ku wada shaqeynina walbadana mayland rice ku aragnay waana farxad gaara ningata marka wali jara doonte shahaada iyo shahaada sharaf oo la guddoonsii doona maylahay wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka mudan isaaq al suuq
goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oo shamduunyinka iyo shamduunyinka dharan khaasatan maxaan oo caafimaadka bacda caafimaadka yasi salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam gudub meelungee kuibal inteegaya wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka mudane isaaq al suuq oo la kasooodiyo haddana laisii soo godiyo ay isla gore helay wasiirka cusub haddana magacaabay oo saaxiibkeyna ee wadaagkeyna abaarnahaas la jarnay leerow magaashay maxamed cusmaan xaaji cabdow adin habdhawaaw wasiir kalena hasan dhowtin saadinkunis baal fadhiidanay golaan nis baal fadhiida doontaan insha allah saas dartee madiin maxamed dolsin kitaabada anigu soo badana saaxiibaha hayni wayba idan shaqey jiray arrimaha bulshada caawinta meeraray dadka oo tabadaran maadaama lindibi hadda wasaaradda oo kusayd marwalba related leh arrimaha bulshada taas oo ay haddana meeraay nimeydi la jeeyay wasiirkii hore jeeyay ani hore ku dhaqaajiyay doona sababtoo ah lamo experience law oo minaadanka oo bulshada jee haddii aan walba taabada markan mudane maxamed cusmaan haajabdow waxaa ka dhawo wasaaradda caafimaadka si caafimaad lena aan ka dhawo insha allah ciidiidaasina dhawaan dhammaantiin guul wacan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma yeedanka faraxsanaa geeka inaan aan ku qiib gala ee xafladan oo la isagoo tiyahay wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka saaxiibka isaa la subag laan waana laha ka dhawaayahay saaxiibkay kale oo usuun meel rahay safarsana saddesan ee roy baarlamaanka iskala jarnay oo geeka ilaahay nasiib sheekool inay wasaaradda caafimaadka hoggaan naga runtii wasaaradahan sax ugaasasan sheegayo wasaarana dhisanyin wasaarayaalna meel rahay sota dhisma fadaayaan wasaaradda caafimaadka meel lambarkow ka etaa wasaaradii dhismi oo meel rahay koonfur galbeed yaa lambarkow ka eeta runtii angamaha naga saaxiibka isaaq iyo tiimkii usala shaqeeyay runtii haddii tiimkaasan haada lahayn shaleys geeka guulaan madeerafan marka may mar lamaadi mar saddexaadan hambal yahay saaxiibka isaaq la subug may hadhow ayay saaxiibka jiidow ha ka dhawo wasaarad dhisan oo may la raaysin sheegada shaqaalasha ama professional roga oon goreegaasimaha guud ilaa iyo meelanka hooseyta degmooyinka gobolada koonfur galbeed ama tuulooyinka buroogan runtii eedeedan mahadsantiin tiimkii oo iska xilqaami inay may la raayis geerkii oo xasuusadaan wasiirkii afarta sana hogaamiyay iniyo munaasabad sugootin ayaan suubiyan runtii wal ciidanka farahow mayla raaysan shaagad eeda ma sitin waqtigana eeda mayla raaysan gaabini may saaxiibka jiido kala dardaaramay wasaaradda meel fayle rogd inaad meel ku amba qaadis uga asasan shaagi inay mayla raaysan lama sano mise sano afar sano ku baada ilaa iyo shan kun qof oo shaqaale oo aan shaqeeyaan reer koonfur galbeed ah inay wasaaraddan aan ku baahan insha allah in taarada kiinagadaas may kala kala dardaaramay tiimkii oo isaga cusub la shaqeeyay iniyoona wasiirka cusub la shaqeeyan garab suruman may la raayo taliya tusaale may la raayo saaxiibka isaagna may ku codsaday maadaama uu safarsan haroogi ina talo badan si wasiirka usuuna may buwaaheen talooyinka bershe may ku maaran marka eedeedan mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad shaqaalaha wasaaradda may la raayo kaalin weyn lee buuteen ka mahadsantiin xafladiisan qaba qabadeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii war badan ma jiro wixii la sheegi lahaa waa la sheegay wasiir jiido oo lasoo dhaweynayo iyo wasiir casaaq oo la sagootinayo marka waxaan u malaynayaa wasiir isaaq haddii shalay faleebo iyo uu xisaabi jiray kartoon iyo maanta bambaa loo dhiibay marka waxaana ka badbadatay wasiir isaaq waa la sagootina lama sagootinin golihii wasiiradoo ku jiraa waa nala fadhiyaa meel dheer nagama aadin askari soo qaldamo soo dhaawacmay qof lala soo cararay iyo jiido hoosta kasoo geli doona asagana meel dheer ma jiro marka runtii wasaaradda caafimaadku markaa usoo laabto inay dhisan tahay wasaaradda wasaarad qurux badan tahay waxay ka muuqataa xafladda quruxda badan lasoo abaabulo maanta waxaa muujinaysaa shaqaalo karti leh iyo dad hufan inay joogaan oo lasoo shaqeeya wasiirkii hore marka wasiirka waxaan ka codsanaa asagana waxa soo shaqeeya wasiirka keligiis ma aheene tiimaa lasoo shaqeeyay tiimkii lasoo shaqeeyay inuu gacan qabto meeshoodii lagu haayo wasaaradduna waxay ka mid tahay wasaaradaha bulshada indhaha u ah caafimaadka doona jirin waxaa u malaynayaa waxaa waaye meel lagu noolaado ma taalo waxaana ku xasuusinaynaa wasiirka cusub asagana inay macnaha caafimaadku uusan ahayn isbitaalka weyne degmada baydhabo shaqo badanaa u taalo wasaaradda inuu ballaariyo south westi waa ognahay saddexda gobol waxay ku jiraan gobolada ugu nugul nutritionka markii laga hadlaayo marka waxaan kula dardaarmi lahaa inuu runtii arrintaas u istaago war badan ma jiro wasiir isaaq asagana waxaan leenahay garabkaaga allaha galo waxa qoorta lagu suray wax sahlan ma aha meeshii aa ka tagtana waa ogtahay meeshaa keentay tanna garabkaaga allaha gala insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin caadib salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilmaha hadalna ku jiro waxaa ilooyay kooxda janaabkay iyo saxaafadda inkastoo waqtigeenu caliilo u yahay hadal badan meeshaan kusoo jeedinahay saaxiibkii ismaan iyo agaasimaha iyo wasiiro badan ahaadeen hal shay ayaa meeshaan gashay waxaa waaye wasiirada iyo odayga oo malaaqi adeerkii malaaqdeero talidiin waa qaadana insha allah wasiiru saame oo dhahay waxaa waaye saddex meelood aan rabaa insha allah oo la gaaraa saddex meelood badan waa gaarsiinayna wasaaradda saaxiibkay wasiirka beeraha oo asagana oo dhahay waxaa waaye wasaarad isbitaalka keliya baydhabo ma ahan isbitaallada badan oo koonfur galbeed dhan wasaaradda ayaa hoos imaanaya kulligood waa gaarayna insha allah wasaaraddana waa gaarsiinayna waxaan kusoo dhaweynayaa waxaa wasaar wasiirka cusub wasiirkii oo hore ee wasaaradda caafimaadka haddana ah wasiirka amniga maadaama hadalka badan wasiirkaas oo leeyahay wasiir soo dhawow oo kusoo watimi haddaan ahay baalid wasaaradda caafimaadka kolligiisa salaame salaam ku dib runtii mayd waa langoogna kusugootiyaya unaka wasaaradda markii haddii leelitaan fadi wasaaradda caafimaadka kasta untii afartan sano kala jooga fadaay madaxweynaha cusub oo koonfur galbeed lanwalba wasaaraddiis fadaay oo ku qaado ku wareejiyay ridan yor ay ka jiray wasiirka cusub wasaaradda oo caafimaadka maxamed cusmaan runtii maygwa shaqaalaha oo wasaaradda caafimaadka rooga oo guriga asimaha guud ee wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo dhan yar shaqeeyay suus shaagi runtisu anius muddihasa shaqeynay khilaaf weyn oo liinfadheeday oo isqobsi hormaneydheena haddii use khilaaf oo badan khilaaf gelii faday maaba shaqeeyay fadneeb sumayadii adanka mahadsanyaa wada shaqeynsa ilsuubi ankumahadnaga wasiirka reer wasaaradda caafimaadka عثمان لانجيد يتنفعله لندقة بضمو رئيس وزير عصبة عفمات محمد عثمان نسيب اللي وزير حجين في لقبه وزير حجين هو أصلا يشتغل شقة يستفيد من شقة أنا يسوي معنا ويبغى هذا شقة بأن حمرتي رنتي أقاسماء بودي وأقاسم واحد وزارة تدية تنفعله شقة من الإبرة أشكر بالله إلا إيه مقيد ذنبه يتي وزارة الأبرة جاي يعني شقة haddana rogan walaagii oo keed hay iyo walaagii oo shaqaahay dareer iyo bakacanta ka haya wasiirka suulmeeg cosade intiis si dhow iyo si dad unba si hoos iyo si kor kusugan talada in xafiiska diyaar aan kan la shaqeey wasaaradda hore aan roogii inta aantaan seer iyada aan shar duwinin horaan wasaaradda caafimaadka aan roogii maybua eedi ama yarayti haddii wasaaradda eed badan oo qof kasta lahaa hir aan li kor loo saaro haddii aan ogi haddana ogaanabi wasaaradda amniga gudoomiye weytare leey haddii hataa qof koosto kadis walanka dhee hataa wasiirka amareli leey wasaaradda hor rooga iyo feel haytay nasiib min walana wasaaradda eed badana rooga mesin kosda intaliyada shaqeeyay amnigii iyo caafimaadkii wala dhanba meelay muhiim lahayn haddii oo wanaagsanaadan bulshada aan feelay dhammaan mesin kosda inta wasaaradda amnigana loola shaqeeyay si hordhan wasaaradda caafimaadka ay kula shaqeeyay oo kale amniga ay kula shaqeeyay eedeeda mahadsantiin sagootintiisna iin soo badeen oo wasaaradda caafimaadka iyo qalbagay lagu biyaayay markuun anin geeka ogaadisa wasiirka caafimaadka hayna eedeeda mahadsantiin oo bilaahi tawfiiq wayba intii xafladaha qaban qaabaday intaa uqiibka dhamaantiin mahadsantiin wada shaqeyn bayna insha allah